iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee falimaha rasuullada kiniisaddii antiyokh ku tiil haddaba kiniisaddii antiyokh ku tiil waxaa joogay nebiyo iyo macallimo kuwaas oo ahaa barnabas iyo simecoon oo la odhan jiray niger iyo lukiyos oo reer kuranaya ah iyo mana'en oo la koray taliya herodos iyo sawlos oo markay rabbiga caabudayeen oo soomanaayeen ayaa ruuxa quduuska ahu wuxuu ku yidhi barnabas iyo sawlos iigu sooca shuqulkii aan ugu yeedhay markay soomeen oo duceeyeen oo gacmahoodii saareen dabadeed ayay direen iyagii barnabas iyo sawlos oo qubrus jooga haddaba iyagoo ruuxa quduuska ahu soo diray waxay tageen selukiya meeshaasna waxay uga dhoofeen qubrus oo kolkay salamis joogeen hadalkii ilaah bay ku wacdiyeen sunagogyada yahuudda oo yooxanaa ayay kaaliyo u haysteen oo kolkay gasiiraddii oo dhan dhex mareen ayay waxay yimaadeen bafos taas oo ay kala kulmeen nin saaxir ah oo ahaa nebi been ah oo yuhuudi ah oo magiciisa la odhan jiray barciise kaas oo la jiray taliya sergiyos bawlos oo ahaa nin garasho leh kaasuu markuu u yeedhay barnabas iyo sawlos wuxuu doonayey inuu hadalka ilaah maqlo laakiin waxaa iyagii ka hor istaagay saaxirka elumas oo sidaas magiciisa loo fasiri jiray oo wuxuu isku dayey inuu taliyihii ka leexiyo iimaanka laakiin sawlos oo ahaa bawlos kaasoo ruuxa quduuska ahu ka buuxsamay ayaa aad u fiiriyey oo ku yidhi kaaga khiyaanada iyo xumaanta oo dhammuu ka buuxsantay oo ah wiilka ibliiska iyo cadowga xaqnimada oo dhan miyaanaad ka joogsanayn qalloocinta aad ku qalloocinaysid jidadka toosan oo rabbiga haddaba bal eeg gacanta rabbigu waa ku saaran tahay oo waad indhabeeli doontaa adigoo aan qorraxda arkayn intii wakhti ah kolkaasaa markiiba waxaa ku soo dhacay isagii ceryaamo iyo gudcur wuuna warwareegay oo doondoonay nin gacanta ku haga kolkaasaa taliyihii kolkuu arkay wixii dhacay rumaystay isagoo ka yaabsan rabbiga waxbariddiisa bawlos yuhuudduu ku dhex wacdiyey magaalada antiyokh haddaba bawlos iyo kuwii la socday ayaa ka dhoofay bafos oo waxay yimaadeen berga oo bamfuuliya ku jirta markaasaa yooxanaa ka tegay iyagii oo yeruusaalem ku noqday laakiin iyagu kolkii ay ka tageen berga waxay yimaadeen antiyokh oo basidiya ku jirta oo maalintii sabdidana sunagoga ayay galeen oo fadhiisteen markii sharcigii iyo nebiyadii la akhriyey dabadeed kuwii sunagoga u sarreeyey ayaa cid u diray iyagoo leh walaalayaalow haddaad dadka u haysaan hadal waana ah dhaha markaasaa bawlos istaagay isagoo gacan haadinaya oo wuxuu yidhi nimanka reer binu israa'iilow iyo kuwiinna ilaah ka cabsadow dhegaysta ilaaha dadkan reer binu israa'iil wuxuu doortay awowayaasheen dadkana buu sarraysiiyey markay dhulka masar degganaayeen oo gacan taagan buuna kaga soo saaray iyagii oo wakhti abbaaraha afartan sannadood ah ayuu dabeecaddoodii ugu dulqaatay cidlada oo markuu toddoba qurumood ka baabi'iyey dhulka kancaan dabadeed ayuu dhulkoodii dhaxal u siiyey iyagii abbaaraha afar boqol iyo konton sannadood waxyaalahaas dabadeedna wuxuu siiyey xaakinno ilaa nebi samu'eel dabadeed waxay weyddiisteen boqor markaasaa ilaah wuxuu iyagii siiyey saa'uul inaqiish oo ahaa nin reer benyamiin intii afartan sannadood ah kolkuu isagii boqortooyadii ka wareejiyeyna wuxuu u kiciyey iyagii daa'uud inuu boqorkooda noqdo kaasoo uu u markhaati furay isagoo leh waxaan ogaaday daa'uud oo inay yeesaay ah inuu yahay nin ah sida qalbigaygu doonayo oo samayn doona waxaan doonayo oo dhan ninkan farcankiisii ilaah siduu ballanqaaday ayuu israa'iil ugaga keenay badbaadiye kaasoo ah ciise oo intuusan imanba yooxanaa wuxuu dadka israa'iil oo dhan hore uga wacdiyey baabtiiska towbadda oo intii yooxanaa shuqulkiisa dhammaynayey wuxuu yidhi yaad u malaynaysaan inaan ahay anigu isagii ma ahi laakiin bal eega waxaa iga daba imaanaya mid aanan istaahilin inaan kabaha cagihiisa ka furo walaalayaalow idinkoo ah farcankii ibraahim iyo kuwa idinku dhex jira oo ilaah ka cabsadow innaga ayaa laynoo soo diray hadalka badbaadintan waayo kuwii yeruusaalem joogay iyo taliyayaashoodii waa garan waayeen isaga iyo cododkii nebiyada oo sabti walba la akhriyi jiray sidaa daraaddeed ayay waxyaalihii dhammeeyeen markay xukumeen isagii oo in kastoo ayaan ka helin sabab lagu dilo ayay waxay bilaatos weyddiisteen in la dilo oo markay dhammeeyeen waxyaalihii laga qoray oo dhan ayay geedkii ka soo dejiyeen oo xabaalgeliyeen laakiin ilaah baa ka sare kiciyey kuwii dhintay oo maalmo badan waxaa isagii arkay kuwii kala yimid galiili ilaa yeruusaalem kuwaasoo hadda ah markhaati furayaashii xagga dadka oo waxaannu idiin keenaynaa war wanaagsan oo ku saabsan ballankii awoowayaasheen loo ballanqaaday oo ah sidii ilaah ballankaas ugu oofiyey carruurteenna markuu ciise sare kiciyey sida ay zabuurka labaadna ugu qoran tahay waxaad tahay wiilkayga maantaan ku dhalay isagii buu ka sare kiciyey kuwii dhintay inuusan mar dambe qurun ku noqon sidaas daraaddeed ayuu sidan ku hadlay isagoo leh waxaan idiin siin doonaa barakooyinka runta ah oo daa'uud loo ballanqaaday saas aawadeed wuxuu zabuur kale ku yidhi kaaga quduuska ah uma oggolaan doontid inuu qurmo maxaa yeelay daa'uud markuu qarnigiisa ugu shaqeeyey talada ilaah dabadeed ayuu dhintay waana lala xabaalay awowayaashiis wuuna qurmay laakiin kii ilaah sare kiciyey ma uu qurmin sidaas darteed walaalayaalow garta in ninkan xaggiisa dembidhaafka laydinkaga wacdiyey nin kasta oo isaga rumaystana xaq baa lagaga dhigay wax walba oo sharciga muuse uusan xaq idinkaga dhigi karin sidaas darteed iska jira inaanay idinku dhicin wixii nebiyadu sheegeen iyagoo leh bal eega kuwiinnan wax quursadow yaaba oo luma waayo maalmihiinnii waxaan samaynayaa shuqul oo ah shuqul aydnaan rumaysan doonin haddii laydiin sheego kolkay baxayeen dadkii waxay ka baryeen inay hadalladaas sabtida dambe kula hadlaan haddaba markii sunagoga laga tegey kuwo badan oo yuhuud ah iyo kuwo cibaadaysan oo yuhuudda raacsan ayaa waxay raaceen bawlos iyo barnabas kuwaas oo la hadlayey iyaga oo ku adkeeyey inay nimcada ilaah ku sii wadaan rasuulladii waxay u jeesteen dadka aan yuhuudda ahayn sabtida dambe ayaa magaaladii oo dhan in yar mooyaane isugu timid inay maqasho hadalka ilaah laakiin yuhuuddu markay arkeen dadkii faraha badnaa waxaa iyaga ka buuxsamay masayr wayna beeneeyeen waxyaalihii bawlos ku hadlay waana caayeen haddaba bawlos iyo barnabas ayaa geesinimo ku hadlay iyagoo leh waxay ahayd lagama maarmaan in hadalka ilaah markii hore idinka laydinkula hadlo laakiin idinku waa diiddeen oo waxaad isku xukunteen sidii kuwa aan istaahilin nolosha weligeed ah oo bal eega sidaa aawadeed waxaannu u jeesanaynaa dadka aan yuhuudda ahayn maxaa yeelay sidaasaa rabbigu nagu amray isagoo leh waxaan kaa dhigi doonaa iftiinka quruumaha inaad badbaadinta u noqotid ilaa meeshii dunida ugu fog haddaba markii dadkii aan yuhuudda ahayn taas maqleen ayay ku farxeen oo hadalkii ilaah ammaaneen oo waxaana rumaystay kuwii nolosha weligeed ah loo dhigay hadalkii rabbigana waxaa lagu faafiyey waddankii oo dhan laakiin yuhuuddu waxay soo kiciyeen dumarkii cibaadada iyo sharafta lahaa iyo raggii madaxda magaalada ahaa silac bayna bawlos iyo barnabas ku kiciyeen oo soohodintoodii bay ka eriyeen iyagii laakiin markay siigada cagahooda ka dhabandhabeen dabadeed ayay waxay yimaadeen ikoniyon xertiina waxaa ka buuxsamay farxad iyo ruuxa quduuska ah